degmada hardhere meel hoos tagta tuulo hoos tagta oo la yihahdo dumaaye meel xero ah oo ay deganaayeen kooxda khawaarijta shabaab ayaa weeradaha maaragtay duqoon looga sameeyey meeshaas runtii khasaare aada iyo aad u xooganaa lagu gaarsiiyey ilaa haddana runtii meeshii haba yaraatee sidii ay u daadsan yahin wax haba yaraatee la qaaday ma jiraan inta hartana waa lagu dhamaystiri doonaa haddii aladmo goobo badanna waa hawsha waa ku socotaa insha allah gudoomiye goobta la dukeeyey bal haddaad dadka u sharaxdid maxay ahayd
goobtu waa goob oo ay nimankaani deganaayeen ay ka abaabuli jireen qaraxyada iyo weerarada ay ku qaadayaan meelaha ay ciidamadu degan yihiin oo abaabulka uga xoogan ay maaragtay ka sameeyaan kooxda marka khawaarijtu sida lagu yaqaano dhagaarahooda iyo waxyaabaha ay dadka soomaaliyeed ay ku naafiyaan meesha ka abaabuli jireen weye duqeyn cirka ah ayaana lala beegsaday runtii ayagoo tirabeel ah ayay meesha daadsan yihiin ku dhawaad laba boqol ayaa meesha maaragtay lagu soo afjaray sidiiyayna u daadsan yihiin ilaa iyo haddana runtii wixii maaragtay xaqiijina ama faahfaahinana gadaalan kasoo sheegi doonaa khasaaraha sidii ay wax u gaareen iyo sidii maaragtay tifatiri waa soo tifatiri doonaa gudoomiye degmada xardheere ayay hoostagtaa deegaanka dumaaye ka mas-uul ahaan iyo maamul ahaan iyo ciidan ma gaarteen goobtii dukayntu ay ka dhacday
runtii maadaama dhul hawda ah ay u dhexeeyaan meesha duqoynta ay ka dhacday iyo xardheere ciidamadu waa kulaalayaan runtii meesha inay galaanna waa ku rajoweynaha insha allahu tacaala waana ku jihaysanahay hadaalag khasaaraha maleeshiyada gaaray kasuko ma la hayaa xog kale oo ku aadan in horjoogayaal sarsare ay ku jireen goobta
runtii horjoogayaal sarsare oo madaxyadii jamahaadka iyo meesha waa ku jireen iyo qolooyinka fursaanada la magac baxday meesha marka dadka shacabka ahi ma ka warbixi karaan maadaama howlgalka ay ayaga xubno ka tirsan ay qayb ka ahaayeen haddana waa waa dhamaystireenaa kulley waana ciidamadu inay galaan aan kujaweynahay oo lasoo bandhigo khasaaraha sida meesha wax u gaareen wararka qaar waxay sheegayaan in maleeshiyada halkaa ay isku aruursanayeen islamarkaana ay doonayeen in duulaan ay ku qaadaan goobaha ciidamada ay ku sugan yihiin gobolada mudug iyo galgaduud arrintaa maxaa xog laga hayaa walaalow khilaaf ayaga dhexdooda nimanka ayaa jiray intisay waana shiraana meesha ka socday meesha shira uga socday nimankan khawaarijta ah ay khilaaf ayaga dhexdooda oo dagaal dhexdooda ayaa jiray meeshana runtii haraadigii kasoo cayntay dagaalkii coos weyne intii kasoo caymatay aa meesha soo gashay meeshaasaana lagu afjaray waana lagu dhamaystiray wax shabaab la yihaaho maanta mudug iyo galguduud joogana ma jiraan
shirka muxuu ku salaysnaa shirku wadadii iyo isqaabkii ay isku dhiibi lahaayeen ama ay maaragtay meelaha qaar ay uga bixi lahaayeen ayay kolley taba ka shiraayeen sida xogta aan ku helnay tire badi iyo maaragtay intii ay ku joogeen meesha oo mudug iyo galguud galguduud ku jirtay ayaa meesha gashay duqeyntaas ayaana haleeshay meeshaasayna ku baaba-een laguna soo afjaray dumaaye dabagala iyo deegaanada kale ee ka agdhow waa dhul hawd ah xog ma laga hayaa in shabaab
runtii shan shan iyo afar afar ayaa waddooyinka looga sheegaya sida hadda xogahu noo sheegeen nolo nolkugu soo gudbiyey nimankanina runtii mana tiro badnayn awel tabartoodana waxay kusoo edlayeen inay maaragtay colabka iyo ciidanka kusoo wajahaan ay maaragtay ay naafayaan ayay awalba u fikeraayeen mahana inaysan nimanku tabar badnayn ama aysan meesha aysan waxa weeyaan aysan wax tabar aysan la joogin taasi waa iska caddeed kullena waxaan rajey doonaa insha allahu tacaala afarta iyo toban tobanka hartana inaan soo qaqabano haddii allah awdal ogolaado deegaano waxaa jira ciidamada dawladda ay qabteen sida degmada ceelbuur ceeldheer iyo garcad dib ayaa looga laabtay cabsi ma qabtaan inaan adinku dib uga baxdaan adeero annaka ma cabsano annaka ayaana ka cabsadaa sida aan hore u sheegaba nimankaan annaka naga baqan maahan annaka ma cabsano nimankaana dee mudug iyo dulita ay ka joogaan annaka ku filan annakaana soo dhamaystirana insha allahu tacaala ugu dambeyntii gobolka waxaa ka socda howlgallo dhinaca hardheere bal haddaad nala wadaagtid howlgallada sida ay uga socdaan howlgallada dee annaka ayaga fadhiyaa inaan sifeyno mudug iyo galguduud waxaa ku jira waana u diyaarsannahay howlgalkeenuna waa socnaa meeshii meel walbay joogaanna nimanka waa uga daba tegaynaa ma ahan inaan magaalo inta tagna aan qabsanayno geedka iyo godka ay ku jiraan ayaan uga dabagelaynaa waana soo qabaynaa ayagoo cabaadaya weliba insha allahu tacaala